weli welibaa dareere diyaargarowga dhismaha wejiga lamaad ee laamiyada magaalada kismaayo iyo wedda maamulka degmada iyadoo horey la hangebagebeeyey dhismaha wejiga koowaad ee laamiyada kismaayo aanaasoo bulshada magaalada eed markaasi iyo handhabaayana gudoomiyaha degmada kismaayo ana duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed afarweyne iyo weliba uu saxafiyiisha kula hadalay warbaahinta faahfaahin kubiyey meelio marahayana dhismaha wejiga lamaad ee laamiyada magaalada kismaayo caqabadaha bulshadii oo kula kulmeena kii hora iyo kan hadda markaasi bilaabada doona caqabadaha markaasi kooy kora iyo sida markaa bulshada yeetaha inay markaa marwalba anka diyaar garowaan islamarkaana anka garab sumana maamulka degmada kismaayo dalkan wuxuu soo maray soddon iyo dhowr sano oo burbur ah dadka waddanka ku nool boqolkiiba afartan yaa raggi dadkii dowladdii hore ah ama toddoba ama soddon baa ah toddobaatanku waa dadkii ku barbaaray dowlad la-aanta waxaa xoogsatay marka dadku markuu dowlad la-aanta ku barbaaray qabyaaladii iyo shidadii baa isku xoogsatay marka marka horeba qofku markii la yidhaahdo wadada dumi oo mitir baa kaa go-ay qaylu bilaabaya isagoo shan mitir waddada soo galayo oo ku habsadayna waa qaylinaya marka maalmihii hore faysonkii iyo maanta faystoog waa kala duwan yihiin waagii hore waxay odhan jireen annagaa naqaano dowladda jubbaland baa la yidhaahdayo ciid bay intay meel dhigto dadkay guryaha ka duminaysaayoo lacag bay cid ka qaadeen waxaas ka shaqayn jireen laakiin markay laamiga arkeen oo wax walba u dhammaystiran yihiin oo arkeen outfallkii ama biisaarkii aargo oo loo yaqaanay webiga aargo la ohan jiray oo biyihii ka baxeen arrintaasu bulshada waxay ka badashay ninety degree bay dhinac kala geysay marka way iska jiri kartaa weli way jirtaa yaad maantaaba arkaysaba weli markii qof guri laga calaamadiyo xaggaa laga soo leexday anaa laygu soo durkiyey wadada intaa ha laga dhigo dib ha loo celiyo waa iska jirtaa weli lakiin wax buran maaha dadku say shalay ahaayeen maanta waa fiican welina ma jirto waddaan u guuldarraysanay oo maaragtay kala tagnay hadda waa is wadanaa horumar kale waa arkay waxaan rajaynayaa mar walbana marka waddo la dhiso dadku waa kasii bislaanaya waxaan u rajaynaya kismaayo qurux badan oo waddooyin leh dadkoo fiican maamulka oo dadka u adeega magaalada kismaayo weliba iyo ku midata magaalooyinka sanadooyinka dambeeyay lagu hirgeliyay mashaariic waaweyn oo lagu hormariyo kaabyaalka dhaqaalaha dalka gaar ahaan dowlad goboleedka jubbaland